haddaba muhiimadda ay leedahay in dalkan maraykanka ay afartii sanaba mar ka dhacdo in awoodda la isku wareejiyo iyo waxa ay noqon karto siyaasadda joe biden ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda minnesota islamarkaana cilmi baara ka ah jaamacadda britoria ee dalka koonfur afrika sidoo kalena xubin ka ah akademiyadda sayniska ee afrika waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada kismaayo waxa weye marka ugu horreysa waxay caddaynaysaa kala wareegan inay shaqaynayaan arkaantii dowladnimo ama tiirarkii dowladnimo ee ahaa maxkamadaha gobolada inay shaqaynayaan oon loo malmali doonin sidii qofka gaarkay wax ku gaaga gaarka ah qabaan markaa maalan gobolka georgia kale haddaan kasoo qaadno dad madaxweynaha xisbigiisa ku jira ayaa maamulayay doorashada iyankii madaxweynihiibaa isku yimid iyaguna waxay idhahdeen waanu tirinay annaka naftaydaa kuu codaynay waanu tirinay xaqa ayay doorashada markaa waxaa kutusataa xukumadii dawladdu iyo dhidibadii dowladnimada maxkamadihii goboladii iyo jaraa-idkii iyo wax walba inay shaqaynayaan oon la duursan karin hadday dadsidahaan meeshii doonaysa markaa taasi waa labaad ay cadeynaysaana waxaa weeyaan isbedelkan iyo madaxweynaha cusub ee laba cisho dabadeed imanay waxay caddeynaysaa waxa weya in dadweynaha la xasuusiyo inuuna qof gaarihi meeshan lahayn ee afartii sano ama sideedii sanadooda mal inta dad la galo ciddii badisahay meeshan amar ku taageeyn karto oo ay samayn karto wixii sharcigu ogolaa waxaan sharcigu ogolayn sidaa kambo yeelay inaan la samayn karin maxkamada kuwa ugu dareeye ka hor imanay ahayn markaa in doolatusad la sameeyo oo la yidhaaho dad ismaqlaya ayaynu nahay dadka halkii la mariyo ayaynu maranaa markaa inaugurationkan ama doolatusadkan waxa weeyaan dowladda baaldega taariikhda dilka beerleed doorka culus dooda joe biden waddankan sidaa u kala qaybsan ma midayn karaa
waxaa laga yaabaa dadaal badan uu keeni laakiinse taariikh soo jirtay laba boqol iyo afartan ilaa konton sanadood afar sanadood laguma darayn karo waxna waa wax aasaasi oo xididada dalka iyo diinka dadka ku jirta laakiinse sida u midayn karo waxa weeye madayn midayn uma mayso waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne hal term oo qura ama hal afar sanadood oo qura daadiisa marka laga siyaaso laakiinse wuxuu isku dayi karaa inuu keeno xadaarad ka duwan kuwii hore kii afartii sanadood ayna soo dhaaftay ka duwan kii obama ka duwan kiwii kale ka duwan oo odhanaya markaynu wada hadlayno haddaynu waddanka wada leenahay qof kastaba horta waana qofka kala ixtiraamaa wadanimadiisa iyo wadaninimadeeda xaqiisa iyo xaqeeda taa horta aynu ka wada hadalno oo inakoon isku caroona inakoon iswaalayno inakoon woor loodis isku noqon aynu arrinkaa ka wada hadalno taa waxaa laga yaabaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa markaad eegtid inuu soo dadaali karo laakiinse mar kastaba waxaa jiri doonaa dabayin aada xagjir u ah oo haddii ama nebi maxamed ama nebi ciise kolbarkay rumaysan yihiin kusoo dego una melmeli karin madaxda marka horumar wuu gaari karaa laakiinse midayn sida la rabo marnaba ma kari karaan
xukuumadda biden markaad eegto siyaasadda africa maxay kaga bedelnaan kartaa ti trump
maalintii walaalkayow ku dhawaaqay in guusha u helay uu dadka madow maraykanka alla hadiyay si gaara ayuu dadka madow uga hadlay wuxuuna yidhi dhabarkayga ayaa dhaawac ka ilaaliseen aniguna wejigina ayaan dhaawac ka ilaaliseen waayo haddayna dadka madow ee degeen gobolka south carolina haddayna soo taageeri lahayn joe biden maalintii artida hore ee madaxtooy tartanka fara badan lagu kala reerayo dadka hadduu maalintii halkaa ku dhici lahaa waxaa laga yaabaa inna dib ugu soo laabteen laakiinse iyaga ayaa madaxnimadiisa iyo raadintooda badbaadiyay kaama uga tarjuman karaa dadka adduunka ee caynkaa u eeg ee afrika ka mid tahay inuu tusi karo waxyaabo gaaro oo ka duwan wixii hore ani waxaan idhaahdaa madaxweynihii hore obama oo nin aakii afrika ka yimid ahaa siyaasadiisa afrika kamay duwaneyn kii ka horreysay george bush waxba meelo kaga wanaagsanaabaa sodanaysaa george bush markaa siyaasadda maraykanku marka dib u raacday ama nin gaadaka bidixka ama midigka ha joogay xaggiisa waa isku mid waay marka ma dadka uu dhiibay xilka afrikaana ama xilka jamciyadda furan ee gabadha madoona waxa lagu yaqaanaa inayna wax gaara afrika u qabanin anaga u qaban doonin markaa u malayn maayo wax weyna oo ismelmalhi haddaan noorka qaab furanaa dadkaa ka yidiisay iyo gaar ahaan ninka xisbiga dimuqraadiga ee kongareska halkaa kasoo gala five hadduuna dadka wax ugu qaban u malayn maayo in obama iyo busho iyo kanka ka duwanaan mahadsanid brofesor cabdi ismaaciil samatar oo u warramayey haaruun macruuf